بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس السادس درس اللحاد oo ka mid a silsilada soomka waxa uu noqonayaa mufsidaatu sawm waxyaalaha soomka guriya haddaynu ka soo baxnay waxyaalihii mubaaxa ahaa oo darsigu ugu dambeeyey oo shanaad u ahaa waxyaalaha mubaaxa iyo waxyaalaha la rabo qofku inuu ka dheeraado waxaa jira waxyaalaha haddii uu sameeyo soomkiisi uu burayo oo waxyaalihii hore uu ka dheeraanayo waxaa dhici karta soomkiisii inuu ka gudmo macal ismi dembi isagoo qaatay laakiin waajibnimadii soomka ay ka dhacdo laakiin kuwaan haddii uu sameeyo soomkiisii oo dhan waa baaba'ayaa wax ka jirana male marka bal waxaynu arkaynaa qaabka laysaga ilaalinayo iyo adilada ku soo aroortay iyo waxyaalaha maaragtay soomkii gurinaya iyo qofkii wixii waajib ku noqonaya haddii uu ku dhaco waxyaalaha waxaa la yidhaha taakhi lmuslim waqti lmuslima hunaaka umuurun yanbagii cala saa'imi ijtinaabuha waxaa jira waxyaalo qofka saa'imkaa la raba inuu aad iyo aada uga dheeraado si aynu soomkiisii uga gurgurin wahiya waxa weeye acmaashaasi marka ugu horreysa alaklu washurbu mutacamidan inuu qofkii wax cuno ama wax caddo isagoo ka ku samaynayo qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajr uma atimu asiyaama ila alleyl waxaa laynoo mubaaxeeyey ma wax laynooga dhigay oo laynoo xalaaleeyey hameenkii o dhan inaynu wax cunno laakiin haddii waagu baryo oo mar salaadii subax la tukado salaadii subax la gaadho oo idii caddaatay waagii inuu baryey uma atimu siyaama ila leyl ka joogsa alayidhi cuntadiio sooma marka oo soomkii dhammaystira ila leyl ay ilaa guruubi shamsi qoraxda ay dhacdo oo hameenka la gaadho ila habeenkii waa banaan tahay in wax la cuno laakiin maalintii waa laga joogsado wa fiihi daliilu aayaddaa daliil baa ku sugan qofku idaa akala saa'imu hadduu cuno aw shariba uu cabo faqad afdara inuu afuray leanna sababtu maxay tahay dee wixii laga nahiyey buu sameeyey wanahyu yaqtadi lbutlaan haddii aad waxa weeye ku dhacdid wax lagaa nahiyey he wixii baatil bay noqonayaan waad camalkaaga buray ilaa an yakuna naasiyan hal mar baa laga soo reebaya mutacamid waa inuusan ahayn oo nisyaan u gey hadduu ilaawey oon uuna garanaynin oo uu khalad ku dhacay ama lagu khasbay oo kale oo lagu lagu ikraahiyey oo khasab lagaga dhigay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam idaa nasiya fa akala wa sharib falyutima siyaamo sawmahu idaa shari idaa nasiya hadduu ilaawo hay qofkii soomana fa akala uu cuno wa shariba uu cabo falyutima sawmahu soomkiisa ha dhammaystiro fa inamaa adcamahu allahu wasaqaah ilaahay baa cunto siiyey oo waraabiyey imaamu albukhaari iyo imaamu muslim ayaa warinaya iyo keyrkoodba waxaa marka laga qaadanayaa idaa nasiya mafhuumka laga qaadanayo wuxuu yahay marka uunan ilaawin ee kas u sameeyo soonkiisi waxba kama jiraan laakiin hadduu inta is ilaawo uu cunto iska cuno oo waxa weye uuna garanaynin he qofku waxa weye waa marfuucu lqalam hal hadduu ilaawey rabbanaa laa tuaakhidna in nasina wa axdaana ayaa waxa weye mu'miniintu ilaahay ka baryeen ilaah ha noo qabanin waxaan ilowno ama aanu ku khaldano ilaahayna wuxuu yidhi qad facaltu waa yeelaada ka aqbalay idii qaban maayo haddaba marka nebigu wuxuu inoo caddaynayaa idaa nasiya hadduu qofki ilaawo fa akala u cuno wa shariba uu cabo falyutima sawma soomkiisaa dhamaystiro ay macnaha maalintaasi waa u jirtaa fa inamaa adcamahu llah wasaqaah ilaahay baa cunto siiyey oo quudiyey oo waraabiyey soonkiisa iska wato sidoo kale nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha wadaca can ummatii ilaahay ummaddayda wuxuu ka cafiyey oo ka dulqaaday alkhada waxay ku khaldamaan waannisyaan waxay ilaawaan wamustukrahu calayh iyo wixii lagu khasbo hadduu qofku wixii waa ilaawey waa ku khaldamay khada buu ku dhacay waa ilaawey waa lagu khasbay oo waxaa la yidhahda cunto aan cunaba waa ku dilaynaa ikraahbaa yimid qofka noocaasoo kale marka waxa weeye wara soonkiisa u dhimi mayso rawahu ibni maaja werinaya can ibni cabbaas wa saxahu sheekh albani raximah allahu tacaala fi sunan ibni maaja iyo saxiix aljaamic sakiir iyo ayuu ku saxiixiyey waa xadiis saxiixa halkaa marka waxaanu ka garanay cuntada la cuno ama la cabo oo kas loo sameeyo inay soonkii burinayso talow maxaa ka waajibaya marka hadduu kas u sameeyo saas uu kas u afuray isagoon cududaar lahayn oon waxa weeye wax cududaara u geynin hadduu iska cuno oo iska cabo oo iska afuro oo kas u sameeyo ma soo qabaynaya mise waa toobad keenaya waxa weeye culammadu isku khilaafsan yihin oo waxa weeye laakiin lama hayo adilla cadaynaysa inuu soo qabaynayo ee waa dembi weyn oo ku dhacay waa inuu toobad keenaa hadduu isku daro inuu toobad keeno maalintii soo qadeeyana waxaa dhici karta ilaahay inuu dembi dhaafo midda labaad waxa weeye oo sawkii burinaya tacamud alqay qofku inuu kas waxa weeye uu isaga keeno mataga oo isagu ku talagalo inuu mataga iska keeno tacamudku isgeliyey buu matag iska keeno qofka noocaas oo kale soonkiisu waa buraya laakiin haddii mataggu isagu iska yimaado oo isagoon iska keenin uu ku soo dhaafo adoon iska keenin uu iska kaa soo dhaafo matag qofkii qabto wax dhibaataa male waxaana u daliila qowlka nabiga calayhi salaatu wassalaam uu yidhi man daracahu lgay qofkii uu waxa weeye ku kediyo oo soo dhaafo matagii wahuwa saa'imun isagoo sooman falaysa calayhi alqada soonkiisii waa jira qadana waxa weye lagama rabo hadamaystiro soonkiisii waman istaqaa'a qofkii isagu ismatajiya oo inta far dalaq isku siiya matag iska keenay falyaqdi ha soo qadeeyo ila isagaa iska ismatajiyey sunankaa werinaya iyo imaamu xaakim iyo waxa weeye can abi hurayra sheekh albani wuxuu ku saxiixinayaa irwa alqaliilka iyo saxiix iljaamic sakiirka iyo iyo sunankaba uu ku saxiixinaya haddaba xadiidkaa wuxuu waadix inooga dhigay oo daliil u yahay oo inoo caddeeyey laba qaybood baa loo kala qaadaya matagii qofkii matag baa ka yimid laba mid unbuu matagu kaaga imaan kara inuu isagu iska yimaado oo adigu aadan iska keenin iyo in adigu iska keentid haddaad adigu iska keentid oo aad waxa weye kas isaga keentid dembigaadaa iska leh soomkeeda waa kaa buray waadna soo qabaynaysaa ilaahna waa toobad keenaysaa haddii uu matagii iska yimaado adoon ku talagelin hadduu ku soo dhaafo oo waxa weye uu matagi iska yimaado dembigaadu wax dembiga malihid waa wax awoodaada ka baxsan soonkaagiina waa jira aadi baad u soomanaanaysaa afkoon baad iska dhaqaysaa soonkaagi waa saxiixo midda saddexaad oo soomkii burinaya waa laba arrimood oo isku jira waa xaydkii gabadhii xaydku ku dhacay wanifaas iyo gabadhii dhashay waa dumarkay arrintaana ku shaqale dumarkay arrintaana ku imaanaysa gabadhii maanta oran bay soomanay xaydkii baa ku dhacay waa iska cunaysaa cuntadeeda soomka waa guray maalintaana waa soo qabaynaysaa ma tirsanayso iyadoo qoraxda ka dhiman tahay wax yar hadduu ka yimaado khalaas maalintaa ma jirto hadday dhasho waa sidoo kale leanna nabiga calayhi salaatu wassalaam markii uu yidhi dumarku waa naaqisaatu alcaqli waddiin oo markaa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa dumarka wacdiyey markaasuu wuxuu yidhi naaqisaatu diin baatiin iyo caqliga caqligiinuna waa yarya diintiinuna waa nusqaan markaasay yidhaahdeen oo maxay ku dhacday markaasuu nabigu wuxuu yidhi alaysat idaa xaadat miyaynan ahayn qofkii dumarkaa haddii xaydkii ku dhaco lam tusalli midaan tukanaynin walam tasum mana soomaysa soo ma markaasay dumarka waxay yidhahdeen bala haa fadalika nusqaanu diinaha aabuy taa weeye diinta nusqaanta meesha kaga jirto ee bishii bil walba toddoba beri ama lix beri asbuuc dhan ayaanan cibaadaysanayn salaadna soo tukanaynin soonna soomaynin raggiina ay samaynayaan waa nusqaan marka ha riwaayad kale waxay ahayd tamkutu layaali hameennay joogaysa ma tusalli mana tukanayso wayna afuraysaa wa tufdiru fi fi ramadaan ramadaanna way afuraysaa soo maha fa haadaa nusqaanu diiniha taa weeye meesha diinta nusqaantu ay ka gashay diinteedii rawa imaamu albukhaari wa muslim waxaa loo daliishanayaa marka xadiidka inay gabadha xaydka qabta soon iyo salaad labadaba midna ka ansixi mayo hore baynaan ugu soo marnay inayna waxa weeye soon iyo salaad midna ka ansaxaynin oo labadaba ay burayaan laakiin waxaa kala duwan soomkii waa soo qadaynaysa sida aynu ku soo marnay waxa weeye markii dadkii afurka u banaanaa soomkii waa soo qadaynaysaa salaadiina ma soo qadaynayso waqad jaa alamru waxaa yimid macnaha caaisha caddaysay in la soo qadaynaayo gabar baa u timid mucaado la odhan jiray ayaa u timid caaisha radia allahu canha qaalat waxay tihi mucaada fasa'altu waan weydiiyey caaishaan weydiiyey faqultu waxaan ku yidhi maa baalu lxaa'id maxay tahay sababta gabadha xaydka ku dhacay taqdi sawm soomka ay usoo qadaynayso walaa taqdi salaa salaadana ayna usoo qadaynayn sababtaa maa iga warranti caaisha waxay tihi axaruuriyatan anti ama xaruuriyaa tahay waa khawaarijtii wey xaruuriya waa meeshii khawaarijta ay kasoo baxeen iyagaa waxay ku waajibin jireen khawaarijtu gabadha xaydku ku dhacay inay salaadiina soo qabayso iyagaa ku waajibiyey oo odhan jiray u fadulin jiray markaas waxay yidhi maxaruuriyaa tahay oo ma khawaarij baa tahay halkaasaa ka timid qultu waxaan ku yelatiy lastu xaruur bixaruuriya may kama imaan walaakin as'al oo kuweydiinayaa un oo su-aal bay iga tahay cilmi doon baana qaalat caisha waxay tiri marka jawaabti waa tan kaana yusiibuna waa nagu dhici jiray xaydku annagoo dumarka haddaan nahay oo xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa nagu dhici jiray ha dalik fa nu'maru waxaa naga amri jiray oo nabigaa na amri jiray wey ile nabiga wax amri jiray biqadaa'i sawm soomka inaan soo qadayno walaa nu'maruna lama amrin biqadaa'i salaa salaad inaan soo qadaynana nalama amrin rawa imaamu bukhaari wa muslim wuxuu marka daliil u yahay maadaama la amray oo ay tiri waa nala amray weliba riwaayo kalaa cadaynay xilligii nebiga waa nagu dhici jiray xaydku ila xaasku nebigeeda ahaydo wayla joogtay waa nala amri jiray inaan soo qabayno mana nala amrin inaanu salaadii soo qabayno laakiin soomkii waxaa nala amray inaan soo qabayno haddaba laa khilaafa hadda qof walbana waa garanayaa dumarkoo dhan waa yaqaaniin in la soo qabaynayo insha allahu tabaaraka watacaala midda afraad oo soomkii burinaya kafaarana ka ratimayso oo dhibaatada badan ay ka imaanayso waa aljimaac fi nahaari ramadaan qofkii inuu jimaac sameeyo ninkii iyo xaaskiisii inay isku tagaan fi nahaari ramadaan maalin ramadaana habeenkii waa u banaayeen oo habeenkii oo dhan waa samayn karaan laakiin maalintii xaaraam wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxa wi waa u fiirsada xadiidkan wuxuu yidhi abu hurayra ataahu rajulun nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo halagtu waan halaagsamay rawaadaha qaar baa caddaynaya oo isagoo qaylinaya oo timaha rifaya oo xabarka iska garaacaya oo balanbaraya ayuu nebiga u yimid markaasuu wuxuu rasuulka ilaahayo halagtu waan halaagsamay qaala waxau yidhi nebigu wamaa ahlakaka maxaa ku halaagay oo maxaa kugu dhacay qaala waxau yidhi ninkii waqactu calaa imra'atii xaaskaygii baan ku dhacay fii ramadaan anoo sooman ayaan xaaskaygii u tegay oo jimaac baa sameeyey qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa waxaa ka saara gud baa la raba hal tastadiicu ma awoodaysa an t an tactiqa raqaba addoon inaad xorayso waajibka ugu horeeya saddex kafaaro ayaa imaanaysa kafaarada ugu horeysa qofka fii nahaari ramadaan jimaaca sameeyey waa ninka laga hadlayaaye waajibka ugu horeeya waa inuu qof addoona xoreeyo qof mu'mina rag iyo dumar wuxuu doona ahaadee addoon mu'mina inuu xoreeyo ayaa waajib ku noqonaysa qaala ninkii waxa uu yidhi laa ma helaya rasuulka ilaahay nin fakriya buu ahaa addoomana meliy xorana ma haysto oo gadaal baan ka arki doonaa inuu fakri ahaa laa buu yidhi qaala nabigu waxa uu yidhi hal tastamicu ma awoodaysa an tasuuma inaad soomtid shahrayni laba bilo mutataabicayni xidhiira oo aan kala goonay laba bilood lixdan beri inaad soomtid laba bilood adiama sagaal laatana kuu noqoto ama soddon inaad laba bilood oo xidhiira maalintaa booskeedii soo celisid ma awoodi karayso qaala waxau yihi ninkii maya ma awoodi karo ma awoodi karo oo ma soomi karo hal maalin baan adkaysanaya ma wuxuu adkaysanayaa laba bilood qaala wuxuu yihi nabiga calayhi salatu slam marka waa kafaaradii labaad hadduu marka hore addoontaa heli lahaa halkaasay ku joogsan lahay waa axkaam marka xikmad baa ku jirtayo axkaamtan sharcigaa lana baraya oo ilaa qiyaama saaca taagnaanaysa hadduu marka addoonkii awoodi waayey laba bilood oo xiliidu soo soogaya hadduu awoodi kari waayo oo yidhaahdo ma awoodo ilaahayna ku og yahay isagaa garanaye qaala nabigu waxau yidhi hal tastadiicu ma awoodaysaa an tudcima inaad quudisid sittiina miskiina lixdan miskiin inaad cunto siisid ay maadaama laba bilood aada soomi lahayd aada awoodi weyday waa sidii caajiskii marka waad ka caajistay oo waajib wuxuu noqday laba bilood inuu soomo u ka caajisay maalin walba qof miskiina ayuu quudinayo lixdan miskiin ayuu dherjinaya hal mar weji baa la yidhaahdaa hal mar baa mid walba cunto la siinayo adugu ama lixdankiiba hal mar cuntadii wada si ama u qayb qaybaya waxa wey mid walba marsi lixdan miskiin baa la rabaa weliba waa qabla intamaasa waa inta uunan u dhowaanin xaaskiisii mar dambe sida kafaarada kafaaratu dihaarka oo kale wey qaala waxa u yihi ma awoodi karaayo mabadi qaala waxa u yihi markaa ninkii laa ma awoodi karaayo mada haystaba fakri baanahay xoolana ma haystaan ku qoodiyo afartan miskiin he iska fariisu yihi marka ninka waa iska fariistay markuu iska fariistay abu hurayra waxau yidhi fautiya nabiy sa nabiya sala la sl nabiga waa loo keenay sadaqo waxa weye b bicaraqin macnaha waa dembiisha weyn oo timirta lagu keeno kaalada la yihahdo weyn oo timir ku jirto oo weyn ayaa loo keenay waa shay weyn oo waxa weye timirta lagu guri jiray oo waxa weeye soddon saac meel aduu waxa weeye qaado oo waxa weeye lixdan miskiin ku filan ayaa loo keenay oo markaa waxa weeye timir ka buuxdo qaala nabigu wuxuu yihi markaa calayhi salaatu wassalaam war qaado oo sadaqayso oo middaa intaad qaadatid aniga hadda la ii keenay hooyo orad sadaqayso oo masaakiin ku quudi lixdan miskiin ku quudi ninkii waa hadlay inuu fakrigahay loo cadeeyey qaala waxa uu yidhi yaan ku sadaqaystaa rasuulka ilaayo yaan ku sadaqaystaa wallahi maa bayna laabatayha axadun afqara mina wallahi bu yihi rasuulka ilaayo reer madiina reer madiina waxa weeye cid ka fakrisan cid naga fakrisan annaga inayna madiino jooginba maa bayna laabatayha ay madiino labadeeda dhinac labada buurood oo dhinacyada ka ah inta madiino gudaheeda ah reer aniga reerkayga ka fakrisan maba jirana manaa wuxuu caddeeyey inuu yahay dadka reer madiina ugu fakrisan oo waxbaba haysan ayuu caddeeyey nebiga waa qoslay ilaa iyo waxa weeye la arkay ilkihiisii wuu qoslay sababtu wuxuu ku qoslay ninkaani marka hore wuxuu lahaa halagtu halagtu waan halaagsanay haddana waxa weeye timirtii markii la helay oo la yidhi sii masaakiin isagii baaba raba inuu qaato qaala nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu yidhi marka orod qaado oo ku quudi ahalkaaga marka orod reerkaaga ku quudi hila idinkeeda masaakiin baad noqoteene orod reerkaaga ku quudi a fatasadaq qaado buu yidhi nabiga fakud khudhu qaado fa adcimhu ku quudi ahlaka ahalkaaga ku quudi ilmahaaga iyo carruurtaa dadkaaga masaakiinta ku quudi imaam albukhaariy iyo muslim baa werinaya iyo kayrkoodba wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd oo dhammaystirtay wa sum sawm yowman maalin makaanahu maalintii aad afurtay wastakfir illaah ilaahayna dembi dhaaf weydiiso oo toobadkeed leanna dembi weyn baad ku dhacdae imaam abu daawuud baa wariyey wa qaala sheikh albaniy raximah llahu tacaala fii riwaaya alqaliil waxa uu ku yidhi juska afraad markuu kaga hadlayey ayuu waxau yidhi raqamka xadiidka sagaal boqol iyo afartan ayuu waxau yidhi saxiix weeye oo bimajmuuci turuqihi wa shawaahidihi macnaha riwaayadaas ah fasum yowman makaanahu wastakfir illaah waa riwaayad saxiixa imaam abu daawuud baa werinaya haddaba waxaa inooga soo baxday markaa oo khuraasadu ay tahay qofkii jimaac ku dhacay oo ninkii reerkiisii intuu iska celin kari waayo jimaac ku dhacay kafaara gud baa laga rabaa iyo toobadkeen ilaahay inuu u toobadkeeno awalan marka waxa waajib ku noqonaya waa addoon inuu xoreeyo mu'mina qof mu'mina inuu xoreeyo rag iyo dumarna addoontaas waxay noqoto faaqimo kale hadduu awoodi kari waayo lixdan miskiin inuu quudiyo waxaa leeyahay laba bilood oo xiriira inuu soomo hadduu awoodi kari waayo lixdan miskiin inuu quudiyo hadduu awoodi kari waayo dadka muslimiintaa caawinaya haddii xataa reerkiisu noqdaa reerka ugu faqiirsan ehelkiisa iyo carruurtiisaa lagu quudinayaa ka bacdina ilaahay buu u toobad keenayaa maalinna waa soo soomayaa arrintaana wuu iska ilaalinayaa oo toobadkeen buu la imaanayaa qaala alimaamu shawkaniy raximah llahu tacaala waxau yidhi aljimaacu laa khilaafa fii annahu yubtilu siyaam jimaacu khilaaf kuma jiro inuu baatil ka dhigayo soomkii haddii uu qofkii ku dhaco camdan isagoo kas u sameeyey isagoo kas u sameeyey oo xaaskiisii kas ugu tago oo waalayn oo miil qabay aan nisyaanna u geynin hadduu sameeyo qofkaas soomkiisii waa buray laakiin culummadu waxay isku khilaafeen hadduu is-ilaawo ka war oo nisyaan arrintaana uga dhacdo xaaskiisii wuu iska taataabtay waana ilaawey inuu soomanaa markaasu waxa weeye ku dhacay muxuu samaynayaa ile kas uma samaynay waxaanu nala wixii qofkuuna kas u samaynna waa laga cafiyey culummada isku khilaafeen taa qaar waxay yidhahdeen waa kataala guranayaa qaarna waxay yidhaahdeen waxay raaciyeen nisyaankii ilaabaa garanaya marka laakiin ixtiyaabku wuxuu ku jiraa inuu kafaara guto oo qofkaanu ilaahay u toobad keeno oo waxa weeye jimaac arrin la ilaawi karin dhan qof dhan oo jimaac sine waa arrin aad iyo aad u adag inuu ilaawo marka sidaas daraaddeed inuu ku dadaalo qofkii rabbina u toobad keeno uu kafaara gutana ayaa wanaagsan qaala ibnu qayim raximah llahu tacaala waxau yihi wlqur'aanu daalun qur-aanku wuxuu kutusayaa ana aljimaac jimaaci inuu muftir yahay kaalakli washurbi inuu waxa weeye sida cuntada loo cunay wax loo cabay kas looga cabayo kale inuu yahay laa yucrafu fiihi khilaaf culummada agteedana wax khilaafa laguma hayo inuu jimaacu yahay mubdil ee kafaara gudkaas iyo qaabkaa hadduu ilaawo iyaa laisku khilaafsan yahay inuu horta soomkii burayo layskuma hayo zaadulmacaadka juska labaad ayuu saa ku leeyahay saxada lixdanaad waay culammadu marka waxay yidhahdeen walaa yalzamu almar'ata kafaara gabadhii lama sheegin qofkii dumarkaa ninkaani isagaa yimid isagaa yidhi waxaan ku dhacay maaragtay xaaskaygii oo jimaac baan sameeyey lama sheegin marka xadiidka laguma sheegin gabadhi iyada maxaa ku waajibay oo naastii ninkaan ile jimaac ninka keligii ma samayne qof dumaraa la samayse qofkii dumarka ahaa maxaa ku waajibay oo iyada waxa weye laga rabaa xadiidka laguma sheegin waa laga aamusay maynayna soomanaynba maynay soomanaydba waalcilmu cinda allah marka ma kafaaradan unbaa labadoodaba ku filan oo hal kafaaro ayaa labadoodaba ka gudaysa oo ninkii unbaa kafaaradii laga rabaa mise waxa weye qof walba waa laga rabaa horta qof walba waa laga rabaa lama odhan karo looma hayo wax daliila oo qofkii dumarka ay yidhaahda kafaara gud baa laga rabaayo ha kafaara gudata lama dhihin iyaduna meeshii ma imaan nebigana uma imaan mana ayna dhihin rasuulka ilaahayow arrintaan maxaan ka yeelaa ninkii baa yimid nebiguna ma weydiin oo ma waran xaaskaagii ka warran iyada maxay xaalkeedu yahay waa ka aamusay se innagu halkaasaan uga aamusaynaa sidaa daraaddeed culimmadu waxay yidhahdeen wax lagu laaziminayo ma jirto ninkii unbaa laga rabaa kafaarada marka waxaa dhici kara inay labadoodaba halkaa kafaara ku filan tahay ile waxa weeyaa labadoodaba arrintaa way sameeyeen halkaa kafaara gud inay ku filan tahay labadoodiiba ayaa dhici karta marka inay ududaar lahaydna waa dhici kartaa walcilmu cinda allah laakiin kollay waxaa inoo caddaaday oo axaadiidka inooga caddaaday ninkii inuu kafaara gudkaa la imaanayo oy waajib ku tahay ama qofkii dumarka ahaa waxaan ku waajibina ma garanayno walcilmu cinda allah ilah baan garanaya wallahu aclam billahi tawfiiq